wasiirka dib u heshiisiinta iyo dib wadajinta dowlad goboleedka hirshabeelle injineer cabdikariin calnuur ayaa soo gebagabeeyey kormeerkiisa xog uruurinta aheyd ee uu ku marayey deegaanada dagaalbeeleetada ay ka dhaceen ee degmada cadalle wasiirka ayaa kormeerkiisa ku bilaabay deegaano hoostaga degmada warsheer isagoona sidoo kale usii gudbay duulooyinka kale ah shubanle ceelle buurdheere xaaji cali oo dhammaantoodba ka kala tirsan degmooyinka raagaceele iyo cadalle waxaana wasiirka deegaanada aynu soo sheegnay uu kula kulmay odayaasha labada dhinac ee dirirtu ay dhex martay haddaba wasiirka ayaa ka hadlaya kulamada usoo gabagaboobay
bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilah rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuuliillah wabacd waxaa ilaahay mahadiisa wafdigii ka socday dowlad goboleedka hirshabeelle ee ka koobnaa golaha wasiirada xildhibaano odayaal dhaqameed maaragtay mas-uuliyiin kale ayaa maanta wuxuu soo gabagaboobay kormeerkii ay ku marayeen maaragtay meeshii dagaalka uu ka dhacay deegaanka deegaano hoostaga degmada cadale maaragtay loo yaqaano burdheere ama koogaar alxamdulillahi rabbilcaalamiin ilaah uu nagu guuleeyey maaragtay labadii dhinac waan aragnay labada dhinacdood sidii xod oga hoose ayaan u wareysanay xod kastoo aan helnayna waxaan ka diyaarinaynaa insha allahu tacaala maaragtay qoraalkeeda rasmiga ahaa sida ay wax noqdeen insha alla waxaan la wadaagi doonaa mas-uuliyiinta naga sarreysa oo ugu horeeyo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle golaha baarlamaanka golaha wasiirada dhammaan waxaan hogey doonaa insha allahu tacaala reportkaas aan kasoo helnay waxaana rajeyn doonaa reportkaas dhexdiisa inaan maaragtay aan u dirno maaragtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka aan u dirno beesha caalamka yacni baahida loo qabo in dadkan walaalaha ah ee wada deganaa dib loo heshiisiiyo maaragtay dib la isugu keeno dadka kale irdhooda ee wax ka dhexeeyeen maaragtay la isku keeno dib la isugu keeno waana in maaragtay sida u dhaqsiyaha badan la isugu daya in maaragtay wax loo qabto haddii ilaah yidhaahdo maaragtay maamulka hirshabeelle wuu bilaabay maaragtay dhaqdhaqaaqiisii ku saabsan arrimaha dib u heshiisiinta maaragtay waayo waxaa bilowday wasiirka ee wuxuu tegey koogaar wuxuu tegey magaalada layira deegaanada hoostaga raagaceele wuxuu tegey degmadii cadale wuxuu tegey maaragtay tuulada xaaji cali waxaasoo dhan waxaan ka doonnay wax kale ma ahayn ribord ayaan keenay alxafalilah alxamdu ilah wuu nagu soo guuleeyey intaan ka dambeeyo inay dadka helaan waxqabad rasmi ah waxqabad cadaalad ah waxqabad ku salaysan maaragtay riboodka aan helnay haddii ilaa yirahdo dadkii waxay u baahan yihiin ceelal inay helaan biyo waxay u baahan yihiin meelo ay seexdaan hooy la-aan ay hayso waxay u baahan yihiin in tuuladii maaragtay dadkii dib la isugu celiyo oo maaragtay ay dib isugu noqdaan haddii